bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarayaa ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin hamiin kasta kula dareerasan raadiyo warsan markii la kuraabo hamiinimada jamaada ee sabtiga hooydaas hamiinimo isniimo talaadaha galaayta taariikhdan iyo keydanta kooga bili lihaad sanada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan oo ilaahay karaal nagada waliba ku mid aha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo magaalada muqdisho kuu qayb gelay xafladka saabsan dhiirigelin iyo abaalgud lansuubiya ay tartamayaashii degmada buurhakaw barnaamijkaiyo ka dheegi doontaan khudbadda madaxweynaha ku jeediya munaasabadaas saasaata weliba barnaamijkaasi ka gudbii doona oo ilaahay karaal nagda wasiirkii hore gaadiidka koonfur galbeed cabdulaahi aadan axmed balaad oo ku hadalay cabashooyinka ku saabsan aanooyin qabiil oo ha ku weerahay degmada waajid ee gobolka bakool saasaatow weliba barnaamijka ka dheegi doontaan oo ilaahay karaal nagda waxaana ku mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ku jira oo maxkamadda sare in gudbi dacwad ku dhan sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya barnaamijkii ku dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasi ka gudbii doona wasiirka amniga dowlad goboleedka hiirshabeelle oo sheegay in tallaabo sharciyaysan lagu qaadi doono waana maxkamad laha saari doono ciddii ku dambeyti xasuuqii gololey ee gobolka shabeellada dhexe qodobadaas iyo walaagahan zaa'id iyo barnaamijkaasi ka gudbii doono anoo maxamed cabdiraxmaan cabduliyaasin saareldisin kula dareersiyaay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan dhinac sanaadiyaan fadhi mar kale mar lamaad barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsanaa ka dhowaada faylan kolku kaleeta khiyaaray ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qodobkan ka hore barnaamijka hoosen qobada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigaren iyo weliba uusa ku suganya magaalada muqdisho ee caasimada dalka walinuusa geega ku qayb galay munaasabad lanka taragelay in laka dhiirigeliya waana laka abaalmariyay tartamayaasha degmada buurhakabe ee gobolka baay oo ku guulaysaday tartan aqooneedka bilo barakeysanay ramadaanka ee kubaahi t v-ga qaranka soomaaliya madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigaren iyo mas-uuliyiin tareeran dowladda federaalk soomaaliya ku mid ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaanka iyo xildhibaano iyo wasiiro ku tirsan lamada gole ee dowladda soomaaliya iyo weliba uuso khudbad ku jeediya munaasabadaas soona khudbadiis intii badan ka dhiirigeliyay dhalinyarada walkabarada hayta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan dhalinyarada degmada buurhakaba tartami
bismillaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka soomaaliya wasiirada iyo xildhibaanada dowladda federaalka ah wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed aqoon-yahanada iyo dhalinyaradii tartamayaalkii ardaydii degmada buurhakabo ururada bulshada kale culamaa udiinka inta joogo fanaaniinta abalqaabiyayaal iyo xafladda asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaam runtii sharafay ii tahay inaan ka soo qayb galno maanta xafladdan dhiirigelinta ah ee lagu dhiirigelinayo ardaydii reer koonfur galbeed gaar ahaan degmada buurhakaba kasoo jeeday ay ku qaadeen koobkii tartankii bishii ramalaan loo qabtay degmooyinka soomaaliya oo dhan koobkii ku qaaday guusha kusoo gaartay inaan ka qaybqaado aada iyo aad baan ugu faraxsan waa la sheegay horeyna waa loo sheegay dadka soomaaliyeedna waa yaqaanaa degmada buurhakabo degmo qadiimi ah taariikh dheer leh dadka waxbarashada iyo cilmiga iyo aqoonta u saaxiibka ah ay ka wada yimaadeen dad badan oo muctarif ah oo bulshada soomaaliyeed laga yaqaano ay wax ku soo barteen haddana ay ku barta ku baranayaan oo taariikh weyn leh weeye degmooyinka soomaaliya uguna taariikhda weyn leh marka mar labaad iyo mar saddexaad dhalinyaradii degmada guud u tartantay oo koobkan keentay aad iyo aad iyo aada u mahadsantihiin hambalyo hambalyo waxaan jecelnahay haddii ilaaha yidhaaho mar allaale iyo mar kasta oo tartan uu noqdo kuwii guulaysta inaad noqotaan waxaa maanta lagu tartamay tartamada waa badan yihiin kubad baa lagu tartamaa cayaaro kalaa lagu tartamaa aqoon baa lagu tartamaa wax lagu tartamo oo tartan lagu galo oo lagu guulaysto wixii ugu fiicnaa oo adduunyada loogu hormarayay aakharana dee loo shaqaysanayay yaa ku guulaysateen oo tartankeeda gasheen waa tartan aqooneed waxaa ku guulaysateen waxaan ilaahay ka rajeynaynaa aqoontaas iyo cilmigaas aa barateen oo soomaaliya oo dhan aa kaga horreysan inaad gaadsiisaan dadkii walaalihiina ahaa aa ka bilowdaan degmada buurha kabo gobolka bale koonfur galbeed soomaaliya oo dhan ay gaartay intaasaa udhaxaysa aqoontiina marka waxay rajeynayna inay noqosotii laba taagan waxaan rabaa si goonaa inaa ugu mahadceliyo wasiiradda biyaha wasiir boosiyo oo runtii si guud mas-uuliyad guud isaga saartay tartankan iyo guud ahaanku xaaladaha waxbarasho oo ka jira koonfur galbeed sida mas-uuliyadda oo isaga saartay siay arrintan usoo qalab qaadisay iyo dhiirigelinta ay tartankan gelisay wasiiradda ayadana aada iyo aada ay ugu mahadsan tahay wasiir waa ku mahadsan tahay waxaan rajeynaynaa wasiirada kaleo kula midka oo dhigaada ah ayagana inay dadaaladaas oo kale ay sameeyaan markay ugu yartahay khasaare maaha nin walbaba inuu degmada uu noo taageero waa koonfur galbeede noona marka ninba degmado hanoo tijaabiyo adiga haddaad soo taartay guurha kabo waxaan rabnaa hoosow inuu baydhabo keeno ninba degmado aan rabnaa inuu gacansiiyo marka waa ku mahadsantihiin waana alaal baana lagaaga hayaa insha allahu dhalinyarada degmada buurka kabo runtii wax taariikh ah oo fiican yaa samayseen waxaan ku dhiiragelinayaa meel walbo maanta adduunyada laga joogo waa laga ogyahay sharafta iyo karaamada aad usoo hoyseen dalkiina iyo dalkiina iyo deegaankiina waa waxaan aada ugu faraxsannahay markii taas laga gudbo ninkii dhalinyarada ahaa oo aada u fiicnaa muxuu ahaa injineer maxamed injineer maxamed presentationki uu suuginayay aada baan uga hay taariikh fiicanay ahayd ugu dambayntii ugu dambayntii wuxuu kusoo gunaanaday inuu asaga ka bilaabay asaga had uu injineer yahay iyo warbixinta kusoo gunaanay meeshaan ugu jeclaystay marka nin aada baan ula socdo taariikhda waxbarasho ee degmada buurha kaba waaye saan jeclahayna dadka dhalinyarada ahoo guulaystay uu qeyb ka yahay ama kuwii asaga la midka ahaa oo iskoolka la dhiganayay waaye marka waa runtii annaga hadduu ilaahay yidhaaho dowlad ahaan iyo qof ahaan waxaan ballan qaadaynaa jaamacaddii degmada guurha kabo xaqay u leedahay inaan jaamacadda dhisno hadduu ilaahay yidhaaho afartii sano afartii sane ee uu sheegay khayr inaan ku dhisnay insha allahu waqtiga iyo kutalagalka iyo xoogga annaga aan isugu geyno annaga oo kaashanayno dowladda dhexe dowladdaanada dhexe oo xaq aan ugu leenahay inay naga gacan siiso arrimaha waxbarashada wasiirka waxbarashadaa joogo maxay ahayd haddii ilaa yidhaha ra-iisul wasaarahana waa gaarsiin doonaa abaalmarin bay noqonaysaa in jaamacad deg deg a laga dhiso degmada guuda xaq baan u leeyahay insha allahu taasna waa ka shaqayn doonaa hadduu ilaaha yidhaaho aada iyo aadaa u mahadsantihiin kasoo qaybgalayaalkii iyo dhallinyaradiiba mar labada hambaliyo asalaamu calaykum waraxmatullah
farinkeedin fayruska corona fayruska corona iyo cudurka ku dhaladow ee covid tumaisagaal mayba uu sahastarahaye tirada dadka u sahridahay ee adduunyada ka nool hadda soomaaliya iyo hadeeri fadlan isku ilaali ku ilaali reerka oo ku ilaali bulshada calaamadoonka badan oo oda ka kasi korta maybwa gufon jegan neefta oo ka dhibta jiri doran laakiin dadka wuwiin halis wiin ya ka eta gaarhaan dogooshanka iyo weliba han hore jiridan dhabi fayruskiiyo badana mayba si fudud niiska gudbii kore dhibcoha ku bahow qofku cudurka qabo oo hadala ufaha ama hindhishooda dhibcogasay mayba afka ama sanku ku galo korana dadka meelaasay kada dhow saas mayba ka qaado korana cudurka saas haatow fayrusku mayba usi kordeganya walyaaboni hareeraysan oo nololaanan adeegsadaana kureed galnyaagaana mayba taabadaana meeloogaasi oo si fudud iyo ka qaado koran fayruska si taase inindhina maybu antiadan taabana hindhooga sanka afka ilaa ada galnyaaga saabuun iyo biyo ka dhigta madii ada dhufahaas ama hindhishoodaasa afka ka dabool laabatada xunsulka ama isticmaal istiraasho kureedna dhashanka ka tuur sidaanka fayl oodan ku horseeda korta faafowka fayruska maybu anti ad markasta galnyaaga si faylanka dhigta biyo iyo saabuun inkiyaraan labaatan ilbiriqsa ku dheerow dadka inkiyaraan hal mitir iyo haana ku badan dadka galnyaanka salaantoy anseetoy goobo dadka badan sida mugaayido xaflado oroosyada shaneemooyinka garoomada banoonada lugta iyo hoteelada ida roog hoobaada xaalada caafimaad anfay lahayna hoobaada ku shakiidanteeda la kulantii qofqaba cudurka covid tumi sagaal maybu anteeda ida roogta muddo tumi afar maalmoode saas haatow intiyo idakiila roogan dadka reerkae siyo fayruska ininka faafina bulshada dhatiyo hoobaada dareenta inti neefta ka dhibaasa fadlan weer nambarka caawiyowka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee afar afar sagaal olka oo ka gobodow koonfur galbeed la dareer oo rah tilmaamahoeedo caafimaadka dalka habraacyada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada sida wadajarkay hansaareen cudurkun dhabu xaqiiqjartuu male dalgaare ama cimilan gaare way ku horseeda kora laakiin dawadiis weli adduunyada mahasaarna si wadajar ayaan ku adkaada koronaviruskun fariintun welibaasin gudbiyey dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda n r c
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala iseeyo
qayb uga hore barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana qaaray wasiirkii hore wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdulaahi aadan axmed balaas iyo weliba use ku hadalay cabashooyin ku saabsan aanooyin qabiil oo ha kuweerahay degmada waajid ee gobolka bakool maamulka degmada waajid iyo weliba use ka eeday in iyo arrintunkii hayan aan ku guul daraysadeen dhexdhexaadyooga iyo garsoorka bulshada waajid ku nool saas haatowna iyo maamulka degmada waajid iyo ku guul daraysadeen in iyo dhexgalan bulshada qabiilaadka wada degan degmadaas waajid ee ka dagaalamay sidoo kale wasiir balaag iyo weliba maamulka koonfur galbeed gaar ahaan madaxweynagan ka baaqay in sidanka dhaqsiyaha badan la farageliya arrintum haddii kalena uuse sheegay in dhibaato weyn ku dhalada korto الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا المرسلين آه، may galabto may laraays doorbiday nian balwalku era qayladhaan ama dhawaaqyo maalimoonka damboy ha ku weeraayay degmada waajid ee gobolka bokool oo runtii anhayna madii incorati iyo madii may laraayo lamaad iyo saddexa toon anhayna intii anafuba ilaa muddahata lama sanaka dhawaada dhawaaqaasana nagadaay inka dambayna sideedii maalmood inka dambooyi weli social mediaha ku wada hadlaayay odayaal dhaqan oo qaarna roogaan gobolka magaala madaxda xudur qaarna roogaan ogeeka inka damboyti degmada waajid runtii wali hube ani dad badan oo soomaaliyeed ini dhegeysadeen kalabyadaas gaar ahaan mas-uuliyiinta iyo shacabka reer koonfur galbeed madii aan dhagansidii dhawaaqyadaas labada degma ha ku weeraayey runtii weli ana ku maarmo waaye in aana arintiyeeda wal ku ere waayo weli xogogaalan ahaa degmada iyo dhawaaqyada ku jari iyo weliba mayla raay meelo aan islaha ciladoo ku jaraan haddii aan ka bilaabo labadii kun iyo tuma sagaalkii hordhaanshe yaa cabashooyinkan iyo qayladhaantan ka saabsan waxyaalaha taliskahaa iyo ha bilaawdeen runtiina intii aan hata xasuusano ama ana noodgareeyay maamulkii markaas shaqeeyay hukumadahay labada kun tum iyo maylaraaay sagaalkii maylaraaay wali jartay ni tarasa dijeer xabado ku dhiidi iyo oliiska haysida liliyi arrimo dhulka saabsan sanadkan labada kun iyo labaatankan saas oo kale ini halmarna xabad liska ridi halmarna toorey qof laka dhowi oo mayla raayo dhaawac xun laka geysi madi dhacdooyinka dhii intaas ayihin wali fadeeya inaana xasuusiyo bili november tuma i lamadiyo tuma i sadiidii way kumadahay wafdigii madaxweyne cabdicasiis hogaamiyaay oo degmada booqdi waxyaalaha lahaneen gudbii wala anka horeeyey ama anka ulusaay wali haytay qadiyada aan hata ku hadal ohaayo oo maalmoodan runtii ee social media iidan qobsati oo dadku awadaayeen inay sigaar ee meel raay ee liin dhibaatay ohaay iyo qadiyada dhibaatada salkan en ta dhul wala layska haysada suuna wada ogniin arrimaha dhulka meel walbi ku teegnin geeka soomaaliya runtii baydhabo inta kiis oo dhulka saabsan oo dhibaatadii meel raay dad badan geeka qafkanka jaraan oo ana siin lahadalow isaameyti oo aan ero koro langalantay midighaaya qadiyad dhulka dili wala anka dambooye oo dabcan idaacadaha soomaaliya localka iyo social mediaba unu ku dheegaan hatta inka dambooyta degmada daynile ee gobolka banaadir ilaa dhowr iyo toban qof yaa qadiyad dhulka dhamati marka bacdama soomaalida ilaahay dhulka dari gaarahaan degli merfleegan qadiyadaas la wadaagan walaalaska haysada dhul eeyin dhawaaqyada maalmooha kuweeraay degmada waajid wali mayla raayay dareen badan oo runtii dareen dhiile e ku muujiyay haddii mas-uuliyadda maanta jarta oo inka horeeya madaxweyne cabdicasiis xasan lafta gareen haddii siya etalaneen wajahana inay dhibaato ku kooyo korto qof geeka noolna ka dhammada koro marka dareenkasa iyo kala fidhaan geeka social media hadhaka abiilkan oo specially aan andaraw madaxweyne cabdicasiis oo runtii xogogaal an ah bili november bartamaajesaan hati sheegay wafdigu is hogaamiyaay wala lahaneen gudbi oo laku cawdaay tanka ulsayti isla qadiyadan ahayd oo dhulka eh oo la leeyey dhibaato gaaranani ahaay su-aalo mayla teegan marka wali waa ayuu dhibaatada cidda laku cawdo ahaay ma qabiila ma maamula ma dadgaare waa absolut wali fadayneen dadka soomaaliyeed iyo dadka mayla raay reer koonfur galbeed in idaay arintaas intiana ku ogo cabashadii intii ahana deerasi intii mayla raay safarkii inka dambooye aan meele wafdiga madaxweynaha kumadahay qadiyadaas ma e qadiyad qabiila iska haysata laakiin hata qabiila liindhakahay sida hata geeka liindhakaay hadamana erij roongana erti hadamana eryala gurahay absolutely arintiyeeda waan arinta anaku mayla raay walaac kumuujiyohayo meel in hayna lanwada dhibaato oo mayla raay geeka injarn ya dadkan xabsiga ka wada jaro mayla raay nabadiinka moorada ka abuuradi oo mayla raay meel un bahan waaysa masaakiinta iyo dhab horle laka abuurahay maybe ani dad siyaasiyiin ee ka luglayin dhii korta ma biciisada arintiyeeda laakiin malihii hataan qof hebelo qof hebelo way eedda injeediyey oo arintiyeeda mas-uuliyadiya laha maamulka degmada waajib dadka laka eedayohaayana yow qabiil ma ee reer hadama i reer jirhow miisaysadan maamulka degmada waajid ayaa iskule eediyade sababta ma ed number one ummatiyoo mas-uulan eh yoo maamul eh wali waha ummati dhulaaska qobsati yoo la fadaaya ini go-aanka ma dambaysa ha ku saara wali haqan leyina dhul ayla horta dhulka ilaahay le dawladdii markaas jarto mas-uulku eh dhulkan aniga biidi shacabka siida ama tare danguudu dhuldawladeedu malbiya aniga tare waay maalin walba xabadalaka ridi toori liiska dhowy liin leey leyla maamula jira gudoomiye degmi roog gudoomiye ku-xigeenka roog councila roog waay inka guulaysida waaye anigoo umatishal higan oo eraan war adiina mayla raay melihiidii adiina melihiidii danguud waa era koraan ma ah ciddo la sii koraan ana wali qabe arrintiyeede yoo ka lugle dhibaatadan iyo wada maamulka degmada wada saasa aaminsana wali lahaa haddii arrintiyeede meeliyaha turoogda lanqoban wali abiilkan andarey cid kasta oo yaqusayd maamulka gobolka bokool gudoomiyaha gobolka maxamed cabdi tool wasaaradda arrimaha gudaha iyo inka dambayn madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen dhawaaqa weejid hanoo deero ka una dhegensado korname wala geeka ha i keenaan social mediaha fadheedana iyo kalafe wali waha mudane madaxweyne mas-uuliyad kiin huraane taalmeeliyeeda eh hay-adooga ka shaqalle andar degmada waajid wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciddii adaan doorata iyo wasaaradda amniga andar dhawaaqa weejid hanoo deerohaay antuuna dhegensado korni ama isku handhataro korni antow wali abiilkay ha ka gebagabaayey arrintiyeeda ini liisku dhegatara ama la sahilada ha dhaafti arrintiyeeda tallaabadii ka haboon mudane madaxweyne inada ku qaada wefdo degdeg eena andarta maamulka degmadana haddii oo ka guul daraysadeen ini shacabkii in gar sooran ka guul daraysadeen wali haqan lata inaad maamulka meeli ka magacaabto aan wali fadaynaan intaas baaqi ha ka gebagabaaye dadka dhiilada ku muujiyi haddii odayaal haayeen iyo mayla raayi haddii walgorodka lahaayeen oo horreeyey inaan mayla raayi baaqi ka biiriyo abiilkaasna special inaan madaxweynaha andara marka eediyadaan ma hasantiin wali rajeeyeen dadka soomaaliyeed meel kastoyo roogan gaar ahaan umato digil imrafle walha ariga dagaal sokeeye walaa u sa'eey walha ariga mayla raayi wal munaasab aan haayin ini walaalka la dili walha ariga wali eeda unku xumaa oo saasoo kale ku ta'siyeyey dhammaan waxyaalihii kudhihi belihii laha dhaafi degmooyin kumad ee koonfur galbeed sida degmada diinsoor degmada maylaraay buurxakaba iyo degmada wallaweyn oo saas oo kale maylaraay dadka degaanka ah oana huba weliba in isla qadiyadan dhulka ah iska dhamaayayeen dadka ka dhamadeen ilaahay igna hariisa maylaraay siduuse tallaabooyinka unku qaadadi maylaraay madaxweyne cabdicasiis oo iswufuudda inkashaldari degmooyinkaas oo alxamdulilah te maylaraay arrintiya lan xalliyi ina degmada weejin si degdega iswafda anka dara arrintan anti qof hata nool aan dhammana maylaraay laku horseeda marka wali jaree cudurka ani laku hor ani la daaweeye wali ku fayla ani ka hortag ani la suubi marka iyada iyadaa ma hasantiin insha allahu tacaala wali wali wali jeela ani abiilkay deeri doon cid kastoo iyo qusayt oo aan ka horreeyey madaxweyne cabdicasiis
zainab how inta kukoytimay daarudawa hosbitaal numay dairadinantanjeed daarudawa hospital usimay daarudawa hospital leyli lema ifola isbitaal daawo ngyaluwamay way diin dirikow diin lay bilaaw shaba doohaay doowalkiin tarow haaya damiinima lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawaa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo bushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udhurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaaten daarudawa hosbitaal doctor alluunle ilmishay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidi maxamed abshiraa meele diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo gaalangnamaykii dadaaraw kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom bikemistry ikan shaybaarka c b c ya meele diyaarkinka ee hore indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashise diyaara daawooyin casri eh oo noocyaalkii inkada dambeeyen eh tiktooro yurub iyo eeshiya qalankaas kula duwena degdeg adanku daawaysadaasoo farmashiga daarudawa hosbital diyaarkinka ee dadwiinow
downgnamo walka dandaroowey dadnamana anti adafiyawtuwa ama cudurka ha ku duduubo sariirtaba ad ha ku deguwayte gaaldidaabka dhiihan doonka lafaashay daleelahas lafoofan wal adadeerasa male anti udurka kiin dabargooyna ada isku dabargooyi dareera diigsoy daarudawa hosbital walba ay doosiinka dadaahine daarudawa hosbital isbitaalla ka deegsaday dad badan ka daawaysadeena deeq alla sheeniwa
barnaamijkana kulanka warbaahinta warsan qaybasha dhexyara dhumansacitana dhiyaaray waxaana ku mid ah xisbiyada siyaasadeed dalka ku jiraya weliba dacwad ku dhan sharciga doorashooyinka gudbiyana maxkamadda sare ee dalka walinaya sheegan inuu salugsayin sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya iyo diyaariyeen guddiga doorashooyinka qaranka waana ansixiyeen lamada gole ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaasna madaxweyne goose saxiixay boosiyii yuusuf xaaji aadan ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya islamarkaasna ku mid ah hogaamiyaasha xisbiyada dalka ku jira iyo cabdulaahi maxamed aadan oo sina ku mid ah hogaamiyaasha xisbiyada dalka ku jiraan iyo weliba ay sheegan in maxkamadda sare ee soomaaliya oon gudbiyeen dacwad ka eedan sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya iyoona sheegan in iyo shako ku qaban in dowladda soomaaliya mas-uuliyiintan ka sareeyo waqti ka darsadaan sharcigii baarlamaanku uu ansixiyey dhowaan ee ah sharciga doorashooyinka qaranka aqalka sarena soo ansixiyey markii dambena uu madaxweynuhu uu maxay ahaytay saxeexay sharcigaas oo anagu aanu u aragno sharci aan dastuur ahayn oo ka horjeeda dastuurka qodobkiisa cutubkiisa labaad oo dhan oo xuquuqda bini aadamka xuquuqda siyaasadda xuquuqda sinaanta xuquuqda wadaniga oo dhan ka horjeeda sharcigani waa sharci aan moodo in lagu degdegay waa sharci isugu dhex jira sharciga yurub laga gala ee majoritarianka la yidhaahdo ee horeeya helo la yidhaahdo iyo four point five annaga halkaanu ka duulaynaa waxa weeye four point five wixii la odhan jiray ama afar dhibic shan oo ah sharci soomaali la degay heshiis lagu soo gudbay wakti dheer ka hor oo loo baahnaa waktigii xalka loo baahnaa laakiin maanta xuquuq badan la tegay xuquuq dadka shacabka banaadir xuquuqda beerakacayaasha xuquuqda beelaha aan loo ogolaanin inay baarlamaanka galaan xuquuqda dadka dhulkoodii oo dhan haysato shabaab oo intaas oo dhan oo aan sida sharciga ku qoran la yidhi waxaa deegaan doorashaa la geynayaa kursiga aan tegi karin ama aan looga ogolaanin dadkaas oo dhan xuquuqdoodaanu difaacayn annaga waxaanu u taagannahay inaan dagalka wareer iyo jahawareer ka dhicin hadda waynu la soconaa waktigii doorashadaa la galay waktigii aada buu u dhow yahay ilaa haddana muddadaa dheer waxa la xallin waayey waxa weeye sidii sharcigaasi sharciyada ama kaan laga soo tegay ee hore aynu anagu difaacayno oo ah nidaamka isu dheelitiran ama proportional representation la yidhaahdo nidaamkaasaanu anagu difaacaynaa waxaanu diidannahay kan laga daba keenay nidaamkaa hore waa nidaam shan sanadood loosoo diyaar garoobayay waa nidaam ay dowlad goboleedyada iyo ku heshiiyeen dowladda dhexe waa nidaam golaha wasiiradu soo ansixiyeen waa nidaam xataa baarlamaanku akrintiisii hore u maray isla markaa wakti go-an unbaa la gaadhay go-aan in la tuuro kan la keeno kani markaa ha doorasho waa lagu galaatay doorasho aan cadaalad ahayn doorasho buuq iyo dagaal badan keeni keento xataa kan imika lagu heshiin la-yahay halkee lagu qabanaya yaa ka qaybgelaya yaan ka qaybgelay marka waxaanu anagu dacwadan maanta u geynay maxkamadda sare waxa weeye nidaamkaasaanu ka horjeednaa waa duraynaa constitutionkaana ansixiyey waxaa ku jira qodobka siddeetan iyo lix oo odhanaya sharci kasta oo constitutionka kasoo horjeeda waa la duri karaa waxaanu u qabanay qareenno waaweyn waxaanu rajaynaynaa in cadaalad laga raaco si dana shaksiya kuma wadana annagu inta iyadaasoo xisbi dalladaha waaweyn iyo civil society-go sidaa taqaaniin ah iyaguna dee bulshada rayidka ah ee wadanka danta dalka iyo inaan dhibaata imaanin baanu isugu raacnay isku faker ka noqonay isku ra'yi ka noqonay sidaa awgeed maxkamaddii way naga qabatay maanta kayskaana waxaan rajaynaynaa in deg deg loo muddeeyo intaan doorashadu dhicinna in go-aan dhaqsi a laga gaadho dadkuna ay xuquuqdooda helaan xuquuqdaa dastuurku siiyey ee qodobka cutubka labaad ee dastuurku xaqa uu siiyey ee loo siman yahay in ay dadku helaan maxkamaddana waxaanu ka codsanaynaa inay cadaalad ku shaqayso labada dalladood maanta halkaan ku kulmay lagu caddaynayo inaanu ka gudbinay qoraal dacwadeed oo aan ku bandhigaynay in nada labada nooc oo doorasho qaab doorashadeedka ah oo la yidhaahdo mataqaanaa horeeya u qaado afka soomaaliga lagu dhaho oo major majoritarianka la yidhaahdo oo horey loo seexay iyo mid kaleo la yidhaahdo p r oo proportional representation la yidhaahdo oo isagana maaragtay loo arkay inuu yahay mid ka sahlan maamul goboleedyada iyo dhammaan institutionada dawladda iyo hay-adaha mataqaana dastuuriga intooda badnaa ay isku soo raaceen dastuurka doorashooyinka shaqaynayay oo runtii waxaad mooda in xoogaa gaabis meeshaas loogu tagay arrintaas muddo ay soo socotay runtii dadaal dheer kadib oo looyarada iyo civil society-ga iyo labada daladooda mataqaana halkan maanta fadhiya ay dadaal weyn iyo juhdi badan geliyeen in la caddeeyo maxaa saxa maxaa qaldan maxaa sahlan maxaa culays keeni kara markay timaado xilliga doorashada kee u sahlan ummaddan xuquuqdeedana simaaya sinaan dhinac walba leh oo bulshada qaybaheeda kala duwan leh haddii ay noqon lahayd dhinaca ururada haweenka soomaaliyeed iyo xuquuqdooda hadday noqon lahayd beelaha soomaaliyeed oo qaarkood ka maqan hadday noqon lahayd dadka barakacayaasha hadday noqon lahayd gobolka banaadir iyo maqaamkiisa iyo siyaasadeed ee maaragtay masalaada siyaasadeed oo ka maqan iyo arrimo kaloo fara badan oo kulley soo dhexgelaya waxaas oo dhan markii dhan walba laga eegay qiimeyn badan ee dad khubaro ah oo looyaro iyo mataqaana aqoon-yahano badan ay daraasad dheer muddo ka sameeyeen muddo laga soo shaqaynayay conclusionka wuxuu noqday inay ku habboon tahay nooca doorashada la qaadan karo oo dalka maanta bacdamaa waktiguna iska yaryahay duruufo adagna dalka uu ku jiro nasiib wanaagna dawladda federaalka ay soo bandhigtay in doorasho ay diyaar u tahay in aan waktigeedii la dhaafinin inay dhacdo waxaa nala habboonaatay oo caddaatay laisku waafaqay institutionada dawladda o dhan ay og yihiin nooca la yihahdaa proportional representation ama p r inuu yahay modelka ugu sahlan oo doorasho lagu geli karo marxaladan maanta dalka uu ku jiro ama aan ku jirno ummadda soomaliya ay ku jirto taasoo loo arkay dhinaca dhaqaalaha inuu ka sahlan yahay kan kale inuu sahlaayo dhinaca amniga inuu ka sahlan yahay dhinaca dhinaca dhinaca masuq maasuqa inuu aada ugu sahlan yahay oo la controli karo dhinaca mataqaanaa cadaaladda markii la yidhaahdo runtii garsoorka intaasoo nooc oo kala duwan oo ka maqan runtii doorashooyinka hore qaarkood xuquuqdoo int ay xuquuqdooda maqan tahay sida bulshada maarata beelaha qaarkood oo dhowr iyo soddon beelood gaaraya waxaas oo dhan markii qiimeyn lagu sameeyey wuxuu noqday kan ugu sahlan nidaamka la yidhaha p r-ka oo ah nidaam aada u urursan lagu qaban kara goobo cayiman laga bilaabo caasimadda ilaa maamul goboleedyada goobo cayiman lagu qaban karo loo arki karo inuu yahay mid dadkuna ay ku qanacsanaan karaan doorashadana qaabkii la rabay ay u dhici karto amniga lagu sugi karo si aan hore u sheegnay dhaqaalaha uu koobnaan karo la controli karo masuq maasuqu ku yaraan karo oo transparency lahaan kara runtii qanaacad weyn keeni kara bulshadana ay maaragtay iska dhex arki karto dhammaan sida gaarka ahan xuquuqda haweenka ee maqan meelaha qaar aada ugu maqanna lagu dhayla tiri karo runtii oo bacdama ay boqol kiiba lixdan iyo shan ay bulshada soomaaliyeed ka yihiin dhalinyaradu nafteeda ay markaas codkooda si toos ugu dhiiban karaan bacdama ay yihiin boqol kiiba toddobaatan iyo shan tirakoobka guud qaranka soomaaliyeed ama bulshada soomaaliyeed runtii arrimahaasaa loo arkay marka runtii inuu ku habboon yahay sharcigan in la qaato sidaa darteed waxaan u gudbinay maxkamadda sare oo iyadoo awood u leh inay dib u eegis ku sameyso sharciga hore isla markaana qiimeyn intay ku sameysa sharcigan in la qaato ay sahlanaan karto marka waxaan ka codsanaynaa maxkamadda sare inay hawshaasi ilaahay idinkiisa inuu ilaahay u sahlo aan rajaynayno mataqaanaa si waafi ahna arrintaas ay u dhex gasho isla markaana ay go-aan dhaqso ah kasoo saarto maxaa yeelay waktiga oo yar iclaamkii dawladda federaalka ay iclaamisay in federaal la gelayo doorasho iyo kayskan oo taagan si laisu waafajiyo in maxkamadda nafteeda ay maaragtay go-aankeeda soo dedejiso oo iyadoo markaa ka baaraandegayso siyaabo badan kulley of course waa waa ku ixtiraamayna hawsheeda gaarka ah faragelin kuma samayn karno laakiin aan ka codsanayno in waktiga dartiis lasoo dedejiyo go-aanka kasoo bixi doona maxkamadda waa rajaynaynaa insha allah in institutionada kala duwan ee dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada kulli ay dareenkan aan halkan ka gudbinayno ay dib noola arki doonaan dib u qiimeyn doonaan nala qaadan doonaan intii aan hore noola qaadanin waxaan ka mahadnaqaynaa intii hore noola qaadatay oo civil society uu ka mid yahay mataqaana qareenada golaha qareenada soomaaliyeed ay kamid yihiin oo runtii qayb weyn libax ka qaatay hawshan inay dhaqan gasho waxaan si gaar uga mahadinaynaa runtii xildhibaan fawsiye xaaji aadan oo runtii ah guddoomiyaha dalada higsi oo runtii u ahayd halbowlo ama juhdi badan ku bixisay in hawshani mataqaana
saxaab digital printing service
sanaaransi sheerusgoo badan sifidii odhanka soowa saamsade dege saxaab digital printing service yeena saasi latowa sanaadiya lan aragya war subanku sheege isaan idaawacaad saafe elombogi suubinay war ha kulmi saxaab digital printing service hadda saflanka jaro sababtana ma eedsan madbacad salshaw saxaab digital printing service faa'iidaha saa'idi i horumarnan saa magacaadiyo allow sahal madbacadu shirkadda daawacaadda guud ee saxaab showlama ah jirinlika geedow shaarac tooyaalu bulshooda lanka adeegow sanaamuhu sanuud yara suurad daawacad lombogi surunka lanka seedawa saanta jay shirkadda daawacaadda guud ee saxaab amaan yasahi salowgii beentihi saxaab digital printing service noocyada daawacada saxaabsiin qobadaasa bulshay may ku mid aha boorarka munaasabado hablado iyo aroose istiikarada kaararka iyo aydhakaarada goonooyinka daawacada buugaagta sameeyowka tiimbarada iyo weliba loogooyinka buufiyowka koofiya iyo fanaanado suubiyowka calamada daawacada boorarka dhaganka sado geedo iyo hoolaa alaabta hidooyinka dhaganka saxaab digital printing service walayeeda qabadaa waa saddexda koobo kora ma ee saanta jayha arag شركة الطابعة الصحاب إنه مكان الذي تذهب إليه الجهود والرعاية والطابعات الجميلة saxaab digital printing service may bakiyaale dabaqa sartalan gordow jerry tower wali faahfaahintaas dheer kula hariir koora shalay eberli halshada siyeetan isagaal toddobaatan iyo kow tumi afar ewerli halsadada siyeetan iyo sagaal toddobaatiyo kow tuma ishan ama eberli halshan afartan afartan soddon ishan ama lambarkanka damboy oo ah ewerli halshan siyeetan labaatan iyo sagaal afartan iyo sagaal ama emailka saxaab printing at gmail dot com haddaba bulsho ballanteen daawacada maybua saxaab saxaab digital digital printing printing
qaybogadan barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan ayaa isla deerna qiyaaray wasiirka wasaaradda amniga maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan iyo weliba uu soo hadalay dhibaatadii xasuuq ee kudhiidi deegaanka gololey ee gobolka shabeellada dhexe inuusi sheegay in baaritaano iyo kuwadan dadkay ku dambeeyeen dilkalinjay sida dhallinyaradii la kilaayay deegaankaas gololey soo kalena sheegay in ciddii lahakacadday falkaasi toy iyo maxkamad la saari doono sideed labaatankii bishan naga dhamaatay bisha naga dhamaatay waxaa deegaanka golole ee hoos yimaada balcad ka dhacay arrin aada u fool xun oo lagu xasuuqay dad dhallinyaro ah oo indhaha bulshada ah oo bahda bahda caafimaadka ah ayaa halkaas si xaq darar loogu xasuuqay dhacdadaas markii soo baxday soomaaliya oo dhan aada ayay ugu girgisheen waxaa laga yaabana noqotay marka annaga markii dhacdada ee dhacday waxaan galnay baarista kiiska iyo dhig sida u dhacay iyo cid lagu tuhmaado maadaama dadka deegaanka ay meel carbaabeen oo ciidanka xooga ay caraba ku dhufteen marka waxaa soo gaaray marka deegaankii oo dhibka ka dhacay waxaan tagnay gololey mees dadka lagu dilay wixii caddeemaha kasoo aragnay in dadka deegaankan wareysiyo ugu tagnay shalay iyo barfaad marka baaristia marka socoto hay-adiyaha amniga oo hirshabeelle iyo iyo federaalk waa iskaga kaashanayaan dadka nasiib daro horta dadka waxay noo sheegaan horta dadka lanaaciyey inay ahaayeen dad weji uu xiran yahay oo wejigii iyo qoorta ilaa madax o dhan oo u xiran yahay oo meel wax calaamada laga ogaan karin indhaarkii ay u furnaayeen waxayna isugu jireen dadka dad dareeska ciidanka wato oo duudaha iyo dad askarta kalena qaar dharka shabilkay wateen oo waxyaaba la arba waxtimada kaahel iyo maamuus ina wateen marka ilaa hadda marka wax qof dhihi karo dadka deegaanka hebelan waxaan aan ku aragna ama askari hebelkaa ku jiray ama shaksi hebelan aan ka aragnay dadka dadka ma jirto marka welina marka cadeemihii iyo histoda ayaan aan ku jirnaa baaristooda haddaba horta dadkaan sida loo dilay iyo sida loo dumaaday iyo meesha la geeyo lagu dilay marka waxyaaba badan aada fiirin horta waa waxaynoo soo baxay inay dadkaan dad masaakiina oo ay xasuuqeen nimanka calaamadahan wax lagu yaqaano dadkan amadiidkooda soomaalida mudadii ugu dambeysa tobankii sana saan u dhibaateyn jiray oo bahda hay-adaha iyo iyo iyo dadka dawladda ushaqeeya iskusi u gumaadi jireen marka nasiib daro inkastoo baaritaankii oo labada dhinac ka socdo oo dad saraakiil la kulmana aan wareysanay oo su-aalo badan aan weydiinay ammaanka iyo qaabka ay kiiskan ay ugu- ugu shaqeeyaan marka waa waa kulligaa socda baaritiisa ina ka hordhacna marka wallaahi cid alla ciddii la tuhmay hadday noqon lahayd ciidanka iyo hadday noqon lahayd dad shacaab ah dhammaan waa u waxnay oo u yeernay ee waan la la keenay ee su-aal weydiintoodaana socoto ee dad badan oo deegaano kala duwan laga keena jiro oo xamar iyo deegaano kala gobol ka tirsan ee adduunkaas ee loogu shaki- loogu shaksanaa marka cid walba su-aal weydiintii iyo baaristiiya socoto weli cid hadda ee aan ee lagu cadeeyo leeyahay kiisa ciddaas ay shaksiyaadka hadda dhawaan la gasha ma jirto wallaahi horta baarista waqtiga qaadan kartaa waana noo dha- waana noo dhawaan kartaa mar dhow waana fogaan kartaa laakiin waxaa rajeenaynaa sida ugu dhow insha allah inaan kusoo dabagabeyno dadka oo aan weydiino la fadhiisano waa dad- dadka laga dilay waalidkii walaalkii oo dhibka soo gaaray Ee, waana dadka annaga hadeertaan baarinta markay bilaabinaysa aan ka qorayna dadka tuhmayaan iyo meelaha isleeyihiin waa inay kaga imaada dhibka marka dadka ehelka waa la waa la kulan waan la fadhiisanay iyagaana ee, furo u ah baarista socota Ee, wallahi waxaan u sheega horta soomaalida bulshada soomaali meel walba ay joogaan kiiskaas oo kiis aad u xun yahay ee aan ku daalan inuu horta mar damba deegaanka oo kusoo noqonin oo dadkii shacabka ah ama dadka waxay ahayd ee meergaradka bulshada indhaha u ah in mas-uuliyad gaar aad ka saari doono sidii ammaankooda iyo tawaaqabkooda loogu shaqeyn lahaa kiisaan cid allah cid ay la gashana insha allah inaan maxkamad keeno ee, aan ku dadaalana hadduu ilaahay si cadaalad badan la siiyo mar dambana aysan u dhigin dad kale soomaaliyeed in saas loo dhibaato
fareen ku saabsan ka horseedowka cudurka coronaviruska taxadar aan lahaw markeeda quunfa haasa fadlan ka qunfa ama ka hintishow gacanta laabshe dhinaga hoosulka eh ama isticmaal tiish si degdeg anan kirid weelka qashanka tiishkii ada isticmaali kureena galnyaaga ka dheg saabuun iyo biig ha gudbiyowka fariintun yaa waliba siinse helay ururka bisha cas ee soomaaliyeed
guud ahaan akhyaar ee barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulasiin la dariirsaay dhinaca sanaadana cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan ee fadhiyey weliba siin kugu tabaanay sidaasi ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu